بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام على رsuل الlh صلى الlه عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهma وفقna mن الأقوال والأعmال لma تحبه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo labaatanaad ee suuraة النuur allah waxa u ihi سubحaanه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله, والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى waxau yihi يا أيهa الذيina kuwii آamanوu rumeeyeyow lاa تتبcوu ha raacina khطوaaت الشhayطاan shaydaanka wadooyinkiisa iyo wadiiqooyinkiisa ha raacina وmaن yتبc ruuxa raaca khuطuwaati shayطaani shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo dariiqooyinkiisa ruuxa raaca fainnahu shayطaanku ya'muru waxa uu amrayaa bilfaxshaa foolxumadii dembigii foolxumada badnaa oo zinada iyo liwaadka iyo wixii la mid ah ayaa uu farayaa iyo walmunkari wixii la inkiray la diiday waa maa ankarathu shariica shariicadu waxay diiday inkirtay ee muxaramka ah ayaa uu dadka farayaa walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisu haddii aanu jiri lahayn calaykum korkiina uu ku galladaystay iyo waraxmatuh naxariistiisu haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye maa zakaa ma tahirmeen minkum xaal uu idinka idinka mid yahay min axadin qofna abadan weligii weligii qofna ma daahiroobeen oo dembi kama soo noqdeen mana hagaageen walaakina allaha ha yeeshee allah ayaa yusakii daahiriya man yashaau cidda u doono wallaahu alle samiicun kii maqal badan weeyi caliimun ee cilmi badan walaa ya'tali yaanay ka dhaaranin ululfadli kuwa dheeraadka u saaxiibka ah minkum xaalay idinka idinka mid yihiin iyo wasacati waasacnimada iyo fidsanaanta ama hodannimada kuwa u saaxiibkii yaanay ka dhaaranin an yu'tuu min an yu'tuu inay siiyaan an yu'tuu min an yu'tuu inay siiyaan yaanay ka dhaaranin wax ulilqurbaa kuwa dhowaanshaha u saaxiibka ah iyo walmasaakiina iyo kuwa masaakiinta ah iyo walmuhaajiriina kuwa soo hijrooday ee fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ama alla dartii uu soo hijrooday yaanay ka dhaaranin in ay wax siiyaan oy nafaqeeyaan walyacfuu ha iska cafiyaan walyasfaxuu hana ka jeedsadaan alaa tuxibbuuna miyaydaan jeclayn idinkuba an yakfira allah ilaahay inuu idiin dembi dhaafo lakum idinka wallaahu allana gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista alla waxau idhi ina aladiina kuwa yarmuuna zinada ku ganaya almuxsanaati haweenkii dhowrsoonaa alkhaafilaati ee mooganaa warba aanu hayn macsiyo iyo foolxuma maskaxdoodaba aanay ku soo dhicin almu'minaati ee mu'minaadka ahaa haweenka sifaadka a leh kuwa zina ku ganaya lucinuu kuwa waa la nacdaloo naxariista rabbi waa laga dheereeyey fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhiraba walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaabbaa ay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn oo adduunkana in xad iyo jeeda lagaga jaro ah aakhirana cuquuba iyo cadaab rabbi waxau ihi yowma maalin buu u sugnaaday cadaabkaas maalinka oo tashhadu ay ku markhaati kacayso calayhim korkooda alsinatuhum carabadoodu ay ku markhaati furayaan iyo wa aydiihim gacmahoodu iyo wa arjuluhum lugahooduba ay ku markhaati furayaan bimaa bisababi maa shay sababtii ay ugu markhaati furayaan ama bimaa shaygii ay ku markhaati furayaan dheh shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya maalinkaas ayaa cadaab adag ay leeyihiin xubnahoodu ay ku markhaati kacayaan camalkay samaynayeen yowmaidin maalintaas ay ku markhaati kacayaan xubnahoodu tashhaduda ku xidho yuwafiihim allahu ilaahay waxa uu dhammaystirayaa diinahum ay jazaa'ahum abaalkooda abaalkoodii alxaqa ee xaqa ahaa wayaclamuuna waxaanay ogaanayaan maalinkaas anna allaha in alleh huwa allah alxaqu ka xaqaa inuu yahay almubiinu ay ilbayinu ee xaqnimadiisuho cadda ay caddahay ama almubiinu caddaynaya ee xaqa iyo baadilka kala soocaya alkhabiisaatu haweenkii xunxumaa lilkhabiisiina raggii xumaa bay u sugnaadeen waalkhabiisuuna raggii xunxumaa lilkhabiisaati haweenkii xunxumaa bay u sugnaadeen waatayibaatu haweenkii wan wanaagsanaa liltayibiina raggii wan wanaagsanaa bay u sugnaadeen waatayibuuna raggii wan wanaagsanaa liltayibaati haweenkii u wanaagsanaa bay u sugnaadeen ulaa'ika kuwaasi rag iyo dumarba wanaagsani mubara'uuna kuwa laga beri yeelay weeyaan mimaa kii yaquuluuna ay leeyihiin kuwa munaafiqiinta ah afxumada iyo ifkiga ay samaynayaan ilaahay baa ka beriyeeloo tahaaradooda muujiyey lahum waxaanay leeyihiin oo u sugan tayibiinta iyo tayibaadka makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun arsaaqad baa u sugan risiqaasoo kariimun wanaagsan oo jannada ah oo marka dembigooda la dhaafo ayaa janno lagu karaamaynayaa waa takhliyatun huma taxliya allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tadkhuluuha gelina buyuutan guryaha gelina guryahaasuu kayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tasta'nisuu ay tasta'dinuu ilaa aad fasax dalabtaan oo idanka doontaan oo wa tusallimuu aada salaantaan calaa ahlihaa ehelkeedana aada salaantaan ha isga gelina uun daalikum kiinaa lasoo sheegay oo inaa idan dalabtaan salaantaanna ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka oo idan la-aan iyo salaan la-aan inaad dafuun iska tidhaahdaan waxa idinka wanaagsan inaad fasaxna dalabtaan salaantaanna ehelkeeda lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu si aad u waantowdaan oo wax u qaadataan sidaasaa idin khayr badane qaata allah waxau idhi fain lam tajiduu haddii aydaan ka helin fiihaa guryaha dhexdooda axadan qofna cidba haddaa ka weydaan idinla hadasha ama idin idanta falaa tadkhuluuhaa guryaha ha iska gelina xataa yu'dana ilaa laydin oggolaanayo lakum idinka wain qiila haddii laydinku yidhaahdana lakum idinka irjicuu noqda farjicuu iska noqda huwa rujuuca iyo inaad noqotaan ayaa askaa idin tahirnaan badan lakum idinka wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan caliimun kii u cilmi badan weeyi laysa ma ahanin calaykum korkiina junaaxun dembi idinkama saara an tadkhuluu fii an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan gurya inaad gashaan guryahaasoo hayra maskuuna aan la deganayn guryahaasoo fiihaa dhexdeeda uu idinku sugan yahay mataacun manaafacaad iyo waxaa ku tamatucdaan oo ku raaxaysataan lakum idinka wallaahu allana yaclamu waa ogyahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarsanaysaanba qul waxaad tidhaha nebi muxamedow lilmu'miniina mu'miniintii waxaad ku tidhaahdaa yaquduu ay liyaquduu ha laabaan oo ficilka yaqudu ee mudaarica laamul amar maxduufa lagu jasminayaa loona soo qadaraya marka nebi muxamedow mu'miniintii waxaad ku tidhaahdaa yaquduu liyaquduu ha laabaan min absaarihim aragyadoodii wax ka mid a ha laabaan oo wayaxfaduu ha ilaaliyaan furuujahum xubnahooda tarankana ha xafitaan daalika arrinkaas oo inay araggoodiina laabaan xubintoodana ilaashadaan ayaa askaa u tahirnaan badan lahum iyaga oo u wanaagsan ina allaha allana khabiirun kii xogogaalu a weeye bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan waqul waxaad ku tidhaha nebi muxamedow lilmu'minaati haweenkii mu'minaadka ahana waxaad ku tidhaahdaa yaqdudna ay liyaqdudna ha laabeen haweenku min absaarihim aragyadoodii wax ka mid ah waxa ka laabeen wayaxfadna hana ilaashadeen furuujahunna xubnahooda tarankana ha ilaashadeen oo walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdoodana yaanay muujinin ilaa maakii mooyaane dahara muuqday huwa maagu oo minhaa ziinada xaggeeda ka muuqda ay biduuni qasdin walaa tacamud iyadoon loo badrheedhin loona qasdin wixii iska muuqda biduuni qasdin mooyaane waa ka daahiri hiyaabi waridaa sida dee maryaha ama jilbaabkaa daahirkoodu muuqanayo oo kale wixii sidaa isaga muuqda ee daahira mooyaane ziinadooda kale yaanay bannaanka u soo bixinin walyadribna ha yeeleen bikhumurihinna hagoogahooda waxa ay madaxa ku hagooganayaan ay ku qarinayaan khimaarka waxaa la yidhaha maa tuqati lmar'atu bihi ra'sahaaye waxay madaxa ku hagooganayaanna ha yeelaan calaa juyuubihinna maryuhu meelaha ay ka furan yihiin oo sida waxa weeyaan diraca xaggiisa laabta iyo qoorta iyo halkaa uu ka furan yahay waxa weeyaan ha ku qariyaan hagoogtii oo madaxa ay qariyeen dee qoortii iyo laabtii iyo dhuuntii iyo intaana ha ku soo daayaan oo waxa weeyaan ha qariyaan oo dhinacyada iyo laabtiiba ha ku hagoogaan oo ha ku asturaan oo juyuubta waxaa la yidhaahdaa waa waa fataxaatu thiyaab fi sadri wakayri xataa laa yabduu shayun minha waa dharkii meelaha uu ka furan yahay sida halkan laabta iyo dhuunta iyo qoorta iyo waa inay hagoogtii kusoo dayso oonay muuqanin walaa yubdiina yaanay muujinin haweenkii ziinatahunna quruxdoodii ilaa libucuulatihinna horaa loo soo sheegay quruxdooda inaanay muujin waxaase imika loo soo celiyey waa istinahan ilaa libucuulatihinna iyo waxa ka dambeeya inta laga soo reebee arki karta ayaa loo soo celiyey mar labaad oo intan waa laga soo istinooday walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdooda yaanay muujinin oo cidna yay u daahirin ilaa libucuulatihinna raggoodii qabay mooyaane aw aabaa'ihinna ama aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna ama raggooda aabbayaashood mooyaane waa odayaashii sodoga u ahaa aw abnaa'ihinna ama inamadoodii mooyaane aw abnaa'i bucuulatihinna ama raggoodu inamaday cid kale u dhaleen mooyaane aw ikhwaanihinna ama walaaladood mooyaane aw banii ikhwaanihinna ama walaaladood inamaday dhaleen mooyaane waa kuway iddada u ahaayeene aw banii akhawaatihinna ama hablahay walaalaha ahaayeen inamaday dhaleen mooyaane waa kuway habaryarta u ahaayeene aw nisaa'ihinna ama haweenkoodii mu'minaadka ahaa mooyaane oo damiirka waxaa loogu celinayaa waa kuwii mu'minaadka ahaa gaaladii baa ka baxaysa aw maa ama kii mooyaane malakad ay hantiday aymaanuhunna midigyadoodu oo addoommadii ay lahaayeen mooyaane aw ittaabiciina ama kuwii raacayay ragga ee iska daba socodka ahaa ee ragga lagu xisaabinayay haddana dantii iyo ama xaajadii iyo damac iyo shahwadii raggana aan lahayn aw ittaabiciina ama kuwii raacsanaa ragga iska daba socday mooyaane kuwaasoo hayri ulil irbati xaajo kuwa u saaxiiba aan ahayn oo min alrijaali ragga ka mid ah waa raggii iska daba socodka ahaa ee iyagu dumarka aan danka lahayn ee shahwad iyo dareenba aan lahayn aw itifli ama caruurtii mooyaane alladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan taalacanin calaa cawraati nnisaa'i haweenka cawradooda oo aan weli gaadhin heer ay kala gartaan dee dumarkii iyo cawradooda iyo waxa aan weli fahmin oon caqliyeysan walaa yadribna yaanay haweenkii ku dhufanin dhulka biarjulihinna lugahoodayay dhulka ku dhufan liyuclama si loo ogaado maa yukhfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ah wa tuubuu toobadkeena ila allaahi ilaahay xaggiisa u soo noqda jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiiyey lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan ama lacallakum tuflixuuna rajaan tuflixuu rajo la rajaynaya darteed inaad liibaantaan u toobadkeen oo u soo noqda alla waxau ihi wa ankixuu u guuriya al ayaamaa kuwii aan guryaha lahayn ayim waa man laa zawja lahu rag iyo dumarkuu doono ha noqdee qofkaan reer lahayn weeyi ee waxa weeyaan guur ama reer aan lahayn wa ankixuu u guuriya al ayaamaa kuwii aan reeraha lahayn ama xaasaska aan lahayn u guuriya rag iyo dumarba kuwaasoo minkum idinka idinka mid a ama minkum idinka xaal ay idinka mid yihiin oo waa kuwii xorta ahaa oo dee awliyaa-ul umuurkii ha u guuriyeen baa la leeyahay waasaalixiina kuwii wawanaagsanana u guuriya oo min cibaadikum addoommadiinnii ragga ahaa ka mid ah iyo wa imaa'ikum addoommadiinnii dumarka ahaa addoommadiinniina rag iyo dumarba kuwooda wanaagsan diin iyo dunyo ahaanba ee iskuna fillaan karee arrintooda ku toosi karee tasaruf yeelan kara diin ahaanna u toosan kuwaana u guuriya in yakuunuu hadday ahaadeen kuwani fuqaraa'a kuwo caydha oon waxba haysan kuwanan guryaha lahaynee loo guurinayaa hadday caydh yihiin yuqnihim allaahu ilaahay baa ka kaafinaya min fadlihi deeqdiisa iyo fadligiisa allah kaafinaya wallaahu allana waasicun mid ballaadhan weeyaan oo deeqdiisa iyo fadligiisu ballaadhan yahay oo ay waasicu lfadli waalkaram caliimun oo cilmi badan alla waxau idhi walyastacfif ha dhowrsoonaadaan oo ha sabraan aladiina kuwii laa yajiduuna aan helayn nikaaxan waxay ku guursadaan xataa yugniyahum allah ilaa ilaahay ka kaafinayo min fadlihi deeqdiisa ilaa ilaahay wax ku arsaaqayo ay wax ka helayaan ha iska dhowrsoonaadaan oo dee ha sabraan waaladiina kuwa yabtaguuna doonaya alkitaaba qoraalka in wax la kala qortoo doonaya inay xoolo bixiyaan ay ku xoroobaan ee sayidkooga odhanaya dee inaan xoroobaan doonayaaye xoola yacni ii asteeyo ii xadid xoolo aan bixiyo oo markaan dhammeeyana dee xor aan noqdo waaladiina kuwa yabtaguuna doonaya alkitaaba qoraal in wax la kala qorto ay ku xoroobaan xoolo kuwaasoo mimaa kuwii ka mida malakad ay hantida aymaanikum midigyadiinnuna fakaatibuuhum kuwaana wax la qorta oo hadiidina oo yacni waxa weeyaan qoraal la sameeya oo intaa iyo intaa markaad bixisaad xortahay dhaha si markay bixiyaan ay soo shaqaystaan ay u xoroobaan waase goorma in calimtum haddii aad ku ogaataan fiihim dhexdooda khayraa khayr khayr iyo wanaag haddaa ku og tihiin qoraalkaa la samaysta haddii kale addoonnimada ku daaya oo aad ka baqasaanba dee inay waxa weeyaan anay toosnaan ama ay dhibaato kala sameeyaan wa aatuuhum siiya addoommadaasi aa wax la qoranaysaan min maali illaah ilaahay maalkiisana wax ka siiya alladii maalkaasoo aataakum allow idin siiyeyna wax ka siiya walaa tukrihuu ha ku khasbina fatayaatikum dumarkiinnii addoommada ahaa ha ku khasbina cala albiqaa zina ha ku khasbina in aradna haddii ay doonaan taxasunan dhowrsoonaan dhowrsoonaan hadday doonayaan idinku zinaha ku khasbina litabtaguunaha ugu khasbina litabtaguu si aad u doontaan caradalxayaati noloshan dheefteeda iyo raaxadeeda addunyaa ee liidata ama dhow macnaha si aad dheef adduunyo uga heshaan zinaha ku khasbina siday jaahiliyadii hore ku samayn jireen addoommadooda alla waxau ihi waman axadka yukrihhunna haweenkaa addoommada ah ku khasba zinada fa ina allaha alle min bacdi ikraahihinna khasbidaa la khasbay dabadeed ghafuurun kii uu dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee u naxariis badan ilaahay baa ka dhaafaya oo u naxariisanaya walaqad anzalnaa ilaykum aayaatin mubayinaat allah waxau ihi wallaahi laqad anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay ilaykum idinka aanu idiin soo dejinnay aayaatin aayaad baanu idiin soo dejinnay aayaadkaasoo mubayinaatin xaqa caddaynaya iyaguna cadcad aayaad iyaguna cadcad xaqana caddaynaya ayaanu idiin soo dejinnay wa mahalan iyo tusaale ayaanu idiin soo dejinnay tusaalahaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday khalow tegay oo min qablikum idinka idinka horreeyey oo qisaskii umamkii hore iyo ambiyadii hore ah ayaanu wax idinka sheegnay iyo wa mawcida waana ayaanu idiin soo dejinnay oo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya waana uu ay wax ku qaadanayaan oo mawcidadu iyadoo dadkoo dhan loo soo dejiyey waxa kuwan loogu gaar yeelay iyagaa ku intifaaco wax ku qaatay haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay ugu horeyn inaynu ka digtoonaano wadiiqooyinka iyo dariiqooyinka shaydaanka oo allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطuwaati shayطaan waxaana yihiin khuطuwaatu shayطaan wa طaraa'iquhu wamaa ya'muru bihi min alsuuءi wاlfaxshaa waa wadooyinka uu shaydaan dadka u jideeyuu u horseeday iyo xumaha iyo sharka uu dadka faraayo ilaahay waxa uu ku cileeyey oo ku sababeeyey ha raacina shaydaankada fainahu ya'muru bilfaxshaa'i waalmunkar waayo shaydaan waxa uu dadka farayaa foolxumo iyo shareecadu waxay inkirtay ay diiday ilaahay amarkaas markuu siiyey dadkee uu ka reebay inay ku daydaan shaydaan ayaa haddana rabbi waxa uu tilmaamay deeqda iyo fadliguu addoommadiisa ku galladaystay oo walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abada allah waxa uu yidhi haddaan fadliga iyo deeqda iyo raxmadda rabbi idinku galladaystay aanay jiri lahayn qof idinka idinka mid ihi ma dahirmeen oo macnaha xataa kuwiinnii dembaabay ee ifkigiiyo been abuuradka dhex galay haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala towbada idin waafajin oo haddana aanu idinka towbo aqbalin dee qof idinka idinka mid ihi ma dahirmeen mana toobad keeneen marka ilaahay waxa uu tilmaamayaa waafajinta towbada iyo qabuulka uu aqbalayo labaduba waa bifadli illaahi wa biraxmatih waa deeqda iyo raxmadda rabbi ilaahay haddaanu taa doonin oonu kugu galladaysan dee xeelad iyo xoog aad leedahay kuma toobad keeni kartid walaakina allaha yuzakii man yashaa wallahu samiicun caliim marka yacni qofku khayr kastoo uu sameeyo waa bifadli illaahi wa raxmatih laa bixawlihi walaa biquwatih dabeed alla waxa uu tilmaamay in dadka hodankee waxhaystaa dadkay wax tari jireen aanay ka jarin hadday dadkaasi dembaabaan oo halkaana waxaa laga qaadanayaa dee qofka miskiinkii hadduu dembaabo inaan risiq ama nafaqo ama waxaad u taraysay wuu dembaabay aanad uga jarin waayo waa bashar laakiin inaad naxariisatood u dhaafto sidaad adiguba raxmadda rabbi u rajaynayso iyo inuu ilaahay kuu dhaafo aayaddani waxay kusoo degtay walaa yaatali ululfadli minkum wasaacati an yu'tuu ulilqurbaa waalmasaakiina waalmuhaajiriina fii sabiili illah abuu bakrin asidiiq oo abuu bakrin asidiiq radia allaahu canhu wa ardaah waxa uu waxsiin jiruu wax tari jiray saxaabigii lo odhan jiray mistax oo habaryarti ay dhashay oo habarwadaag ahaayeen oo nin miskiina ahaa ayuu abubakar isagu wax tari jiro uu masruufi jiray mistax markaa wuxuu ka mid ahaa mu'miniintii ku qaldantay ifkigay munaafiqiintu soo been abuureen iyo waxa weeyaan been abuuradkii caaisho lagu sameeyey ee munaafiqiintu ay ka dembeeyeen uu madaxda u ahaa cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul saxaabadii mu'miniinta ahaayee ku dagmay ee arrintaa ku dhacay ee ku dembaabay ayuu ka mid ahaa mistax marka caaisho markuu rabbi beri yeelay ee aayaadkii baraa'adeedu ay soo degeen ayaa abubakar uu yidhi wallaahi inaanan shilin dambe siinayn ninka waxaa sameeyey markaasay soo degtay walaa yaatali ululfadli minkum wasaca kuwa ilaahay wax siiyeeyey ka dhaaranin masaakiinta waxay siin jireen inay siiyaan yaanay ka dhaaran oonay odhan siin mayne eh ha siiyaan ilaahay waxau idhi walyacfuu walyasfaxuu ha iska cafiyaan hana ka jeedsadaan kuwaasi waxay sameeyeen oo waxbayay dib u eegin waxaa lagu gebagabeeyey kelmad aada u raad badan oo saamayn leh oo allah waxa uu idhi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum oo idinku miyaydaan jeclayn ilaahay inuu idin dhaafo dee jawaabtu waa haa waanu jecellahay weeye haddaad jeceshihiin dhaafidda ilaahay idinkuna dhaafa waayo aljazaau min jinsi alcamal ruuxu wuxuu sameeyuunbuu ilaahay kula dhaqmaa haddaad dhaafto adna ilaahay wuu ku dhaafaya haddaad laakiin qof qallafsan oo adagoo wax walba ku jiqsiiyo oo ku geejiyo un yidhaa aada noqoto dee adigana waa laguga adkayn man shadada shudid abubakar aayaddaa markay soo degtay wuxuu yidhi balaa ana uxibu an yakfira allaahu lii wuxuu yidhi haa wallaahi waan jecelahay ilaahay inuu ii dhaafo markaasuu u soo celiyey mistax wuxuu siin jiray marka aadaabtaynu aayaddaa ka qaadanana waxaa ka mid ah qof aad wax tarayso oo kaa hooseeyo daciif ah hadduu xaqaagii garan waayo ama kugu xadgudbo ha odhan dib dambe isagu u tari maayo waayo aduu isaga waxba kagamaa doonayna allaad wax kaga doonayso mar haddaad ilaahay wax kaga doonayso qofkan waxba ha u fiirsanin waxaana iskaba badan waaqica waxaa laga yaabaa qofku inta badan dadku wax taray inay wax ka soo gaadhaan kuwa kale isma soo gaadhayaanba laakiin kuwa wax taray ee uu ixsaan iyo wanaag u sameeyaa laga yaabaa inay ku qaldamaan waxba ha eegina iska dulqaada adigu ilaahay baad wax kaga doonaysa ajarkaagana waad heli laakiin haddaad tidhaahdaa nin abaalkaan u galay garta mooye nin kale waxba u geli maayo oo siin maayo markaa dee dadkaad wax ka doonaysaa ilahay waxba kama doonaysa dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala mar labaad waxa uu soo celiyey aayaadkii ka warramayey been abuuradkii caa-isho lagu sameeyey iyo cid kastooo mu'min ah qadafka lagu sameeyo cuquubada ka dhalan karta allah waxa uu yidhi ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya waalaakhirati walahum cadaabun cadiim kuwa zinada ku ganaya haweenka dhowrsoon ee mu'minaadka ah ee xumaanta iyo faaxishadaba moogan ee halmaansaneen warba u hayn culimadu waxay ku fasireen alkhaafilaat sida aysaru tafaasiirkuba hoosta uu ku qabanaayo ay cani ilfawaaxishi bixaysu lam yaqac fii quluubihinna ficluhaa waxay moogan yihiin oonay warba u hayn faaxishada iyo xumaanta la sameeyo ee zinada oo maskaxdooda iyo maankoogaba zina kuma soo dhicin macnaha inay sameeyaan iska badaaya kumay soo dhicin waa derajo sare waayo farqiba udhaxaysa inay kugu soo dhacdiyo inaanad samayn kuwani samayn ay sameeyeen samayn ay sameeyeen hadalkeeda daaye maskaxdoodaba zina kumay soo dhicin kuwa caynkaas kuwa haddana zina ku ganaya ee aflagaadadaa u geysanaya lucinuu fi dunya waalaakhira if iyo aakhiraba kuwaa waa lagu nacdalay walahum cadaabun cadiim cadaab weynna waa leeyihiin culimmadu waxay yidhahdeen kuwa waxa hormooda ugu horreeya oo soo gelaya caaisha bintu abi bakrin isidiiq radia allahu canha wa ardaaha iyo haweenkii kale ee nebiga sala allahu calayhi wasalam caashaana ugu horraysa oo dee aflagaado loo geystay sida ibnu cabbaas uu tilmaamay ibnu jariir adabrina uu ka soo naqliyey sidaa darteed bay culimmadu yidhaahdeen caaisha cidda khadafta ee waxa weeyaan zina ku ganta baraa'ada dabadeed way ku gaaloobaysaa man qadafa caaishata bacda nusuuli ilbaraa'a faqad kafar liannahu mukadibun lilqur'aan waayo aayaadkaa qur'aankii baraa'adeeda markay ku soo degeen dabadeed cidda weli caaisho wax ka sheegaysaa waa gaalnimo sababtuna waxa ay tahay dee aayaadka suuratu nuur ee cadcad ee kusoo degay ayuu beeniyey qofka weli ku ganaya xumaan oo ma rumayn aayaadkaas aayad keliyaoo la beeniyaana dee waa gaalnimo waxa uu rabbi tilmaamay yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bimaa kaanuu yacmaluun waxay cuquubo iyo cadaab daran helayaan oo uu ku dhacayaa maalinkaas xubnahoodu ku markhaati kacayaan xumaantay sameeyeen oo waxaa iman doonta maalin afka laga daboolayo xubnuhuna ay hadlayaan alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun allah waxau ihi maanta afkooda waanu daboolaynaa afka waa laga xidhaya afkii hadli jiray waxaana nala hadlaya gacmahoodii iyo lugahoodii oo ku markhaati kacaya waxay kasbanayeen ee xumaan ay samaynayeen xataa idaa maa jaa-uuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu yacmaluun mar alla markay naartii dul yimaadaan waxaa ku markhaati kacaya maqalkoodii iyo araggoodii iyo haraggoodii jidhkoodii sare xubnahoodii oo dhan baa ku markhaati kacaya waxay samayn jireen dembi wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna markaasay jidhkoodiiyo xubnahoodii ku odhanayaan maxaad noogu markhaati kacaysaan idinkaabanu ciqaab iyo cadaab idinkaba ayne ma idinkiibaa maragga nagu furaya qaaluu antaqana allahu aladii antaqa kulla shay waxay odhanayaan ilaaha wax walba ka hadliya ayaa naga hadliyey waa amar iyo awood alleh ee annaka maaha doorashadayada wa huwa khalaqakum awala maratin wa ilayhi turjacuun waana rabbigii markii horeba idin abuuray xaggiisana laydiin soo celinayey wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum iskamaydaan qarin jirin inay idinku markhaati kacaan xubnihiinnu maqalkiinna iyo araggiinna iyo jidhkiinnu dee ma nin baa markuu dembaabayo gacmihiisa iyo lugihiisa iska qarin kara waabay ku yaalaane walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kaiira mima tacmaluun allah waxa uu yidhi ha yeeshee waxa u malayseen waa malo beenahe ilaahay wax badan oo samaynaysaan inaanu ogeyn oo aanu arkayn xaqiiqaduna waxay ahayd rabbi inuu idin arkayuu idin ogaa oo wax walba uu daalacanayey wax ka qarsoonaana aanu jirin yowmaidin yuwafiihim allahu diinahum lxaq wayaclamuuna ana allaha huwa alxaqu lmubiin maalintaas abaalkoodii xaqa ahaa ee cadaaladda ahaa oo waafi oon waxba ka dhinnayn baa farta laga saaraya waxaanay ogaanayaan ilaahay inuu yahay xaq wax walbana caddeeyey oo lafdiga addiin maanta waa bimacna aljaza oo macaanidiisay ka mid tahay abaalmarintu maaliki yowmi اddiin ay iljaza weeyi ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamay cuquubada ku dhacaysa kuwa zinada ku ganaya haweenka dhowrsoon ee caaisha ay hormoodka u tahay ayaa wuxuu tilmaamay in dadka nooc walba noociisuunu la jinsiyihuu la socdo oo waa halkaynu kan idhaahna dee shimbirba shimbirkiisuu la duulaa oo kii wanaagsanna wax wanaagsan unbaa miciisa ah oo uu la socdaa ama uu guursanaya ama uu ku hadlaya ama uu samaynaya kii xunna xumaanunbaa hanti u ah alkhabiiaatu lilkhabiiiin laba tafsiir baa ku jira tafsiirkii horeynu marray waxa weeye in lagu fasiro haweenkii iyo iyo raggii oo la yidhaahdo haweenkii xumaana rag xun bay u sugnaadeen haweenka wanaagsanna rag wanaagsan bay u sugnaadeen oo ninkii wanaagsan ee dayib ah dee gabadh wanaagsan oo dayib ah ayuunbaa u sugnaatay oo wixii wanaagsan unbaa dee dhinac isku raaca ka khabiidka ee xun ee munaafiqa ama gaalka ana mid khabiisadoo xunoo ama munaafiqada unbaa u sugnaatay oo wixii xununbaa dhinac isku raaca waxaase macnaha ka guda ballaadhan oo kan iyo macaani kaleba soo hoosgelaya in la yidhaha alkhabiisaatu waxyaabaha xunxun ama dumarka ha noqdaan ama hadalka ha noqdaan ama afcaasha ha noqdaan kulli way wada caam yeelaysa alkhabiisaatu min annisaai walaqwaali walacmaal waxyaabaha xunxun ee ah wax lagu hadlo ama la sameeyo ama haweenka iyo dumarka xunxun aayibaatuna waa waxyaabaha wan wanaagsan ama ha noqdaan dumarka ama waxa lagu hadlo ama la sameeyo markaa ayibaadna wanaag oo dhan buu caam yeelayaa dumar iyo qowl iyo ficilba khabiisaadna xumaan oo dhan buu caam yeelayaa dumar iyo qowl iyo ficilba macnaha guudna wuxuu noqonayaa uun wixii xunna wax xun baa leh wixii wanaagsanna wax wanaagsan baa leh oo hadallada wanaagsan iyo ficilada wanaagsan iyo dumarka wanaagsani dee ragga wanaagsan bay u sugnaadeen hadallada xunxun iyo ficilada xunxun iyo dumarka xunxunna dee ragga xun bay u sugnaadeen marka ninkii xunna wax xununbaa u sugnaaday qowl iyo ficil iyo dumarba ninkii wanaagsanna wax wanaagsan qowl iyo ficil iyo dumarba abu sacuud waxa uu yidhi sida uu jamalku kaga soo naqlinayo futuuxaadka wuxuu yidhi waxaytu kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama atyaba alطyabiin wa khiirat alwaliina walaaakhiriin markuu rasuulku ahaaday kuwa wanaagsan ka ugu wanaaga badan kuwii hore iyo kuwii dambena ka ugu mudan ee ugu khayrka badan tabayana kownu sidiiqati radia allaahu canha min atyabi ayibaati bidaruura waxaa halkaa ka caddaatay tii runbadanta ahayd ee caaisha bintu abibakrin asidiiqna inay ka mid tahay kuwa wanaagsan ta ugu wanaagga badan leh daruuro ahaan bay halkaa uga caddaanaysa watadaxa waxaa kaloo caddaaday butlaanu maa qiila fii xaqiha wixii arrinkeedii iyo xaqeeda laga yidhi ee min alkhuraafaat beenaha iyo khuraafaadka ahaa iyo been abuuradka xasaba maa nataqa bihi qowluhu tacaala ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun sida hadalka rabbi iyo qur-aanka iyo qowlka allaba uu ku dhawaaqay alla uu yidhi kuwaasi waa kuwa laga beri yeelay afxumada iyo edabdarrada ay ku hadlayaan iyo been abuuradka ay samaynayaan marka halkaas waxa ka cad dee mar hadduu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam atyabu tayibiin u yahay kuwa wanaagsanka ugu wanaagsan waxaa halkaa ka soo baxaysa oo ka dhalanaysa ooridiisii oo caaisha ugu horraysaana waa atyabu ayibaat kuwa wanaagsan ee dumarka ta ugu wanaagga badan leh waayo ka wanaagsan dee wanaagunba u sugnaaday oo suurtagal ma aha nebi moxamed oo atyabu ayibaat ah dee qof xun in hoostiisa ilaahay u dhigo wax suuroobaya ma aha oo ilaahay ayibka ayib unbuu siiyaa khabiidkana khabiid waa jazaan wifaaqan wljazaau min jinsi alcamal aayadda waxaa lagu tilmaamay baraa'ada caaisha iyo safwaan ibnu mucatal assulami oo lagu tuhmay iyo dadka wanaagsan oo dhan baraa'adooda laakiin iyagu ay ugu horeeyaan oo ilaahay waxau yihi ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluuna lahum makfiratun warisqun kariim waxay leeyihiin waa ka beri kuwaasi dembi dhaaf iyo jannaanay leeyihiin kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogaga warramay aayaadka dambe aadaabu listidaan aadaabta iyo qaabka loo idan dalbo ee guryaha iyo degaanada anad lahayn loo galo ayaa ilaahay inooga warramay waayo idanka iyo istidaanku waa min asunna waa aadaabta diinteenna qiimaha badani ina bartay inaan guryaha la yska dafoon odhan oo alla waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha muuminiintiiy guryaha aan guryihiina ahayn ha iska gelina ilaa aad ka fasax qaadataan oo ehelkeeda salaantaan midkee horeeya salaanta iyo idan dalabka salaantaa horaysa oo sunnaha nebiga ayaa caddeeyey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee waxa uu ku yidhi oo uu amray saxaabigii inuu yidhaahdo assalaamu calaykum adkhul yacni salaam baa korkiina ahaatee ma soo galaa marka assalaamu calaykum waa watusalimu calaa ahliha aadkhulna waa alabu lidni fasax dalabkii yacni inuu qofkii idan iyo fasax weydiisto in loo ogolaado inuu galo aayadda waxaa horeysa isti'daanka laakiin waxaa la yidhaha luqada carabiga ama naxwada alwaawu laa tufiidu tartiib wowdu kala horeyn ma faa'iideyso waxay faa'iideysaa un mutlaqu ljamci labada shay ee macduufkii macduufu calayhigu xukumka inay ku kulmeen uun laakiin siday ugu kala horeeyaan lagama qaato wowda marka imika sida sunnadu ay tahay salaamtaa horeysa isti'daankuna waa dambeeyaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamo uu yidhi fain lam tajiduu fiiha axada falaa tadkhuluuha xataa yu'dana lakum haddaad cidba weydaanna ha iska gelina ilaa laydin fasaxo gurigu waa cidlo waan iska gelaya ha odhan wain qiila lakum irjicuu farjicuu haddii noqda la yidhaahdana noqda innaga waxaa laga yaabaa qofka ilaan qofkii mashquul buu noqon karaa xaalad aanu jeclayn in lagu daalacdo ama loogu yimaadou ku sugnaan karaa dee noqo haddii la yidhaha innaga qofkaasi waxaa laga yaabaa dibba qofka inaanu salaamin laakiin adoon cadhoon waxbana aan cuqdad qaadin haddii noqo lagu yidhaha ayar iska noqo wax dhibaataa ma leh waayo qofkan duruufta uu ku jiro waruma haysi dabeed allah waxa uu tilmaamay laysa calaykum junaaxun an tadkhuluu buyuutan hayra maskuuna guryo fasax la-aan la geli karo waa meelaha bablic ee caamka ah dukaamada meheradaha laga adeeganayo hodheelada masaajidada suuqyada amaakinta caamka ee babligan la kala lahayn ee laga adeegto dee dukaan intayse soo taagta ma soo galaa odhan maysid waa inaad iska gasho waayo dee waa meel caam oo loogu talagalay dadku inay galaan marka laysa calaykum junaaxun an tadkhuluu buyuutan hayra maskuunatin fiiha mataacun lakum mataacana waxaa looga jeedaa sida maxalliguba uu jalaaliinka ku tilmaamayo ay manfacatun wa xaaja dantii iyo muraadkii iyo xaajooyinkiinabaa idinkaga xidhan dee markaa laga fasax qaadan maayee meelaha babliga ee caamkaa waa layska gelayaa aadaabulistidaan waxyaabaha isti'daanka loo jideeye nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kama fii saxiix aljaamici min xadiidi sahli ibnu sacdin waxa uu rasuulku yidhi inamaa jucila alisti'daanu min ajli lbasar idan dalabka in fasax la weydiisto dadka waxaa loo yeelay uun aragga dartii waa indhihii qofku inaanu ku dhicin waxaan raalli laga ahayn oo ama cawro ah ama waxyaabo kaloon la ogolayn marka dee isti'daanka maqaasida ugu waaweyn ee loo sharciyeeyeyba waa min ajli lbasar inaan ishaadii meel iskaga dhicin aan lagu ogolayn marka macnaheeda markaad gurigii garaacdeed assalaamu calaykum adkhul dee gurigii waa la kala basrinayaa waxbaa la kala hagaajina halkii martida loogu talagala lagu diyaarinaya meeshaan lagu ogolayna dee waxa weeyaan dee albaabkeeda iyo inta la asturo ayaa halkii lagugu talagalay lagu geynaya marka aad idanka dalbayso waxa sunnadu ay tahay saddex jeer inaad garaacaagii iyo isti'daankaagii saddex jeer aanu ka badan saddex jeer markaad garaacday assalaamu calaykum adkhul aad tidhaahdo haddii laguu jawaabi waayo iska noqo maanta o dhan ha garaacin saddex jeer baa ayaa masmuuxa haddii lagula hadlo lagu yidhaha manna waa ana ha odhana magacaaga sheeg waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabigii u yimid xadiidkii jaabir wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam fii daynin kana calaa abi dayn aabbahay lagu lahaa baa nebiga ugu tagoon u raadsado dabeed wuxuu yidhi fadaqaqtu lbaaba faqaala man da albaabkii intaan ku garaacay ayuu yihi waa kuma waxa uu jaabir yidhi faqultu ana waxaan yidhi waa aniga faqaala ana ana kaanahu karihaha nebigii wuu ku celceliy wuxuu yidhi aniga aniga miyaad odhanaysaa kaanahu karihaha sidii wuxuu karaahayse nebigo u nacay marka waxaa mustaxab oo sunno ah ana ha odhanin waa hebel dheh magacaagii ama kunyadaadii waa fulaan ama abow fulaan innakana way nagu badan tahay waa kuma waa aniga sunnadu waxa weeyaan inaad tiraa waa hebel ama waa abow fulaan marka aad albaabkii garaacayso ee la furayo inaad wajahadda albaabka bartankiisa isku soo beegtaa waa edabdaro ma banaana waa inaad midig ama bidix dhinac uga baydho si aan marka la furo indhahaagu meel aan raalli laga hayn aanay dee ugu dhicin saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu abi hureyra inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam low anna imra'an iطalaca calayka bigayri idnin fakhadaftahu bixasaatin fafaqa'ta caynah lam yakun calayka junaax fakhadaftahu iyo faxadaftahu labadaba waa loo dabdiyey xa iyo kha nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam haddii ruux ku soo eego idan la-aan dabadeed aad fininto ama aad quruurux ku tuurtood isha ka riddo oo ishiiba u beelo wax dembiya kaama saare diyana laguma lehe waa hado sababta waxay tahay inaad dadka cawraadkooda iyo guryahooda ama daaqad ama albaab ama meel aad ka soo eegtaa waa xaaraan isha aad ku soo eegaysa idan la-aanta haddii lagaa tuurana wax maga melihid shareecada islaamka waayo ishan iyadaa edebdarra samaysay cuquubadeeduna waa in la rido innakana baabka idanka aad baynu baabkaa dad fara badan ilaa man raxim allah loogu daciifsan yihi oo guryaha in dalaq layska yidhaha haduu albaabku furan yahy on cidba la weydiin haddii kale lagu garaaco m weliba sidiisa caaj oo adag loogu garaaco waxyaabo fara badan ayaynu ku dhaqanaa oo aadaabta isti'daanka khilaafsan laakiin shareecada islaamku aadaabtaa waxay u ilaalisoo u dejisay si dadka xurmadooda iyo sharafkooda iyo cawraadkooda loo ilaaliyo o loo dhowro wixii dhaqan xumo iyo dhibaatana looga digtoonaado waayo indhaha haddii la kaantarooli waayo meel walba ku dhacaan dhibaataa ka dhalan karta waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala inooga warramay aadaabta looga baahan yahay ragga iyo dumarkaba si zinada iyo macaasida looga badbaado oo waxa zinada la yidhaahdaa waa faaxisho fool xun oo aad iyo aad u dhibaato badan shaydaankuna aad u dadka ugu qurxiyo ilaahayna waxau yihi walaa taqrabu zinaa inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila zinada ha u dhowaaninoo ha ag marina agagaarkeedana ha marina waayo waa foolxumo waddo la marana iyadaa ugu liidata culimmadu waxay yidhaahdeen walaa taqrabu zina annahyu can qurbaaniha ablaqu min mujarad annahyi can ficliha sida cabdiraxmaan naasir asicdi iyo kayrkiiba ay tilmaameen yacni diidista laysku diiday in agteedaba la maroo loo dhowaadaa ka xeel dheer in la yidhaahda uun ficilka iska ilaaliyo ha zinaysanina waayo iminka lama odhan walaa tasnu ha zinaysanina waxaase la yidhi walaa taqrabuu haba u dhowaanina macnuhuna waxa weeyaan zinada iyo wax alla waxa sabab iyo hordhacu noqon karoo dhan ka dheeraada oo qurbaanki iyo dhowaanshuhu wuxuu shamlisanayaa wax alla waxa hordhac iyo sabab u noqon kara waxaa ka mid ah asbaabta ugu waaweyn ee zinada keenta indhaha oon la ilaalin oo meel walba ku dhaca tii baa ilaahay tilmaamay oo si aan zino loogu dhicin in sababteedii laga fogaado oo alla wuxuu yihi qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun waxaa la yidhi nebi maxamed oo rag iyo dumarba waxaad amartaa indhahooda inay hor tallaabaan xubnahoodana ilaashadaan waxay culimmadu yidhaahdeen waxa aragga looga hormariyey ilaalintiisa ilaalinta farjiga la ilaalinayo waayo araggu isagaa ceelalya u ah isagaa xumaantoo dhan sahan u ah oo karaa-idka u hogaaminaya sahanka u ahi waa isha iyo aragtideeda marka isha marka la ilaaliyo unbaa ibtuna ay ilaashamaysa marka waxaa laga hormariyey xubintii dee araggiyo waxaa la yidhi horta indhahooda ha laabaan oo xaaraanta ha ka xakameeyaan shaacirkuna waa kii lahaa alam tara ana alcayna lilqalbi raa'idun famaa ta'lafu lcaynaani falqalbu aalifu miyaanad ogeyn ishu inay ceelalyadii iyo hogaanka qalbiga tahay oo waxaa labada indhood ay waxa weeyaan caado ka dhigtaan ee ay ogolaadaan qalbigiina dee waa jeclaysanaya mar hadduu qalbigu jeclaystana dee waxaa laga yaabaa foolxumada iyo faaxishadii weyneed inay dhacdo nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay aragga xaaraanta ah iyo maqalka xaaraanta ah iyo taabashada xaaraanta ahba nooc ka mid a anwaacda zinada zina waxaa loogu magacaabay waayo sabab bay u tahay zinadii weyneyd oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa alcaynaani zinaahuma annadar labada indhood zinadoodu waa aragga xaaraanta ah sida labada dhagood zinadoodu ay dhegaysiga xaaraanta ah u tahay labada gacmood iyo labada lugoodna zinadoodu ay u tahay marka xumaan loo socdo ama lagu qabto waalqalbu yahwa wayatamanaa waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibu nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay markay xubnihii xadka ka baxaan ee indhihii ay xumaanta eegaan ee dhegihii ay dhegaystaan ee gacmihii iyo lugihii waxa weeyaan xumaantii lagu sameeyo dee qalbigii waa tamaniyaya waanu doonayaa mar alla markuu qalbigu tamaniyana dee xubintiina ama way rumayn ama way beenin oo ama waxa uu tamaniyey qalbigu xubnuhuna yacni waxa weeyaan ay arkeen ama dee xubintiina way rumayni oo faaxishadii weyneyd baa dhici ama wuu beenin oo way baaqani oo dhici mayso laakiin qofku dee halis buu ku jiraa mar hadduu halkaaba soo gaadho dee wuxuu ku jiraa inuu ku dhaco iyo inaanu ku dhicinba khatar buu qarka u saaran yahay waxaa halkan mulaaxado mudan hadulbasarka waxaa la adeegsaday min tabciidiye ah oo waxaa la yidhi qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihim mintuna waxay faa'iidaysaa tabciid iyo badh shayga la kala badhayo ama wax laga reebayo marka laakiin farjiga markii la marayey wayaxfaduu furuujahum waxba lagama soo reebin waxay culimmadu yidhaahdeen waxa aragga wax looga soo reebee minta tabciidiyada a loo geliyey mararka qaarkood baa dantiiyo xaajadu keensan kartaa in la eego wixii la diiday oo gabadh ajnabi kaa ah ayaa xaaja iyo baahi keensan kartaa dee in la arko waa araggii laakiin farjiga isaga marnaba lama banneeyo xaaje iyo xaaje la-aantoona farjiga isaga dee guur xalaale iyo caqdi uunbuu ku bannaanaadaayo xaaje kale kuma bannaanaado sidaasaan farjiga waxba looga soo reebin oo cabdiraxmaan naasir asicdi oo kale wuxuu odhanayaa aayaddan markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa wata'mal kayfa amara bixifdi lfarji mulaqa bal waxaad u fiirsataa sida ilaahay u amray xubinta taranka in la ilaaliyo iyadoon waxba laga soo reebin liannahu laa yubaaxu fii xaalati min alaxwaal waayo xubinta taranka ama farjiga isaga marnaba lama banneeyo guur xalaala mooye wax kale kuma bannaanaado wuxuu sheekhu yidhi wa ama albasar araggii miya iyo eegmadii faqaala yaguduu min absaarihim faataa biadaati min addaalati cala atabciidi laakiin wuxuu yidhi aragga markii laga warramayey ilaahay waxau yihi yaguduu min absaarihim oo min baa la keenay oo tilmaamaysa tabciid iyo in wax laga soo reebaya badh waxa uu sheekhu yihi fainahu yajuusu nadar fii bacdi alaxwaal lixaaja waayo aragtidu mararka qaarkood waxay u bannaanaataa dan iyo xaajo keensatay ka nadari shaahid walcaamil walkhaaib wanaxwi dalik sida qofkii markhaatiga ku furayey qof aan wejigeedaba aragde muxuu markhaati ku furi waa inuu arko qofkii caamilka ahaa dee gabadhii uu shaqaynayay ama u shaqaynaysay de way is arkayaan walkhaaib qofkii dee usoo geed fadhiistay gabadh inuu guursado dee waaba sunne intaanu guursan inuu wejigeedii arko marka ru'yadii dee xaaje iyo dan baa bannaysay marka calaa kullin minta waxa loo keenay araggu marmarka qaarkood bay xaaja bannaynaysaa in la eego laakiin xifdulfarji marnaba ma bannaana guur xalaaloo lagu gunta mooye dabeed alla waxa uu tilmaamay haweenka iyo xijaabkoodii iyo hugii islaamiga ahaa iyo quruxdooda inay qariyaan oo haweenka asal waxa u ah quruxdooda tin iyo cidhibba inay qariyaan oo waxba aanay ka muujin walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha haweenkii quruxdooda yay muujinin wax iska muuqdo oonay iyagu u qasdin mooyaane maxaa looga jeedaa ilaa maa dahara minha aqwaal badan baa ku jirta waxaase ugu muhiimsan laba qowlo qowlka hore waxa uu odhanayaa ay daahiru ziinati karidaai wallibaas waxaaba looga jeedaa ilaa maa dahara minha wixii muuqda mooyaane waa daahiru libaas waa quruxdan muuqata ee korka jilbaabka iyo maryahan ay xidhan yihiin ee korka ka muuqda inay marnaba qarin karayn baa loo jeedaa waana sida ibnu mascuud iyo keyrkiiba ay tilmaameen waana qowlka imaamu shinqiidi adwaaulbayaanka uu ku xoojinayo ee uu odhanayo waa raajix qowlka labaad wuxuu odhanayaa waa qowlka ibnu cabaas iyo keyrkiiba ay tilmaameene ilaa maa dahara minha ay ila alwajha waalkafayn wejiga iyo labadaa kaf mooyaane macnaha tin iyo cidhib waa inay qariso quruxdeedii oo dhan gacmaha ay wax ku qabsanayso kafaynka iyo intaa wejiga mooye asturaadda wejiga laftiisana alwajhu waalkafayn yacni inay mashruuc tahay oy habboon tahay oo sida wanaagsan ay qarintu tahay wejiga culimmadu iskuma diidana laakiin waxaa la ysku khilaafay uun ma waajib baa qarintiisu oo in la muujiyaa maba bannaana mise waa la muujin karaaye waxa weeyaan dee in la qariyaa sunno oo fiican marka macnaha waajibnimada waa waajib iyo waajib ma aha weeyaan maxalu khilaafku laakiin maxalu khilaafku ma aha weji ma la qarin karaa waayo saxaabadii rasuulka ee fadliga badnayd ooridii nebi maxamed sala allahu alay wasalam iyo ummahaat lmu'miniin dee wejigooda waa qarin jireen niqaabkana waa qaadan jireen oo caaisha waa tilahayd marka xajka ama ixraamka aanu xidhannahay ilan gabadhu waa in wejiga iyo gacmuhu u bannaanaadaan ixraamka oo waxa weeyaan golofis ama qufaaseyn iyo niqaab midna uma bannaano xaaladda ixraamka xajka ama cumrada marka caaisha waxay lahayd markay raggu nagu soo baxaan sadalad ixdaana jilbaabaha calaa wajhiha midkaayo markay ragga ajaanibtu nagu soo baxaan markaanu dee ixraamka xajka ama cumrada xidhannahay waxa weeyaan xijaabkaanu wejigayaga sidaa ugu soo dayn jiray fa idaa jaawazuuna kashafnaah mar alla markay naga gudbaan ayna dhaafaan ayaanu kor uga laabi jiray marka macnaha yacni waxaad halkaa ka garanaysaa siday ugu adkaayeen qarinta wejigooda iyo jidhkooda oo dhan laakiin waa masale dee culimmadu ay ku kala duwan yihiin oo qofka yidhaa way bannaan tahayna aan lagu ceebayn karin qofka yidhaahda waxa weeyaan maye ma bannaane waa waajib in la qariyana aan lagu ceebayn karin labada qowlba waa laba qowloo jira waxaase hubaaloo maxalu itifaaqa culimmada dhexdooda oo kulligood ay isla ogol yihiin in mashruucnimada ay habboon tahay in mar walba la qariyo sidaasaa afdal ah dabeed alla allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihina ilaa aakhiri alaayaat ilaahay wuxuu amray in hagoogtooda ay meelaha bambanaanee yacni marada diricu xagga sare uu ka bannaan yahe oo kale ee qoorta iyo dhuunta iyo intaa laabta inay hagoogtoodii ku soo dadaan oy ku qariyaan oo aslu lkhimaar waxaa la yidhaahdaa maa tuqati lmar'atu ra'saha waxay madaxeeda ku qarisaa khimaar la yidhaha marka aslu takhmiir ama khimaarka macnihiisa luqada carbeedna waa wax la dado la qariyo oo khamrada xataa khamre waxaa loo yidhi liannaha tuqai lcaqla dee caqligay daboolaysa marka khimaar waa waxa madaxa lagu qariyo markaa rabbi waxa uu tilmaamay inay haweenku hagoogtoodii ay madaxa saarayeen inay ku soo daayaan meelihii maradu ay ka furayd ee dhuunta iyo laabta iyo qoorta inay ku soo daayaan ay ku wada qariyaan caaishana waxay leed radi allahu canha kamaa fii saxiixi sunani abi daawuud min xadiidi caaisha waxay tidhi yarxamu allahu nisaaa almuhaajiraati alwal haweenkii muhaajiraadkii hore allah u naxariisto waxay tidhi lamaa anzala allahu walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina aayaddaasi markay soo degtay shaqaqna muruutahunna fakhtamarna bihaa maryahoodii intay googoosteen oy jeexeen oy googooyeen ayay isku dabooleen oo khimaar iyo xijaab ay ka dhigteen xadiidkii kale umu salama ee isaguna fii sunani abi daawuud waxay umu salamana lahayd ooridii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam lamaa nasalat yudniina calayhina min jalaabiibihin markay aayaddaa jilbaabku soo degtay kharaja nisaau lansaar kaana calaa ru'uusihina alghirbaanu min alaksiya waxay haweenkii ansaareed bannaanka u soo baxeen iyadood moodda madaxa inuu tuka kaga taagan yahay maryaha iyo jalaabiibta madow ee ay xidheen darteed shardi maaha jilbaabku inuu midabka madowga noqdo waxa uun shardiga inaanu midab dhaldhalaal iyo qurux zaa'id oo dadka soo jiidata inaanu lahayn unbaa shardiga anlaa yakuuna ziinatan midabku doona ha noqdo waxaa laga qaadanayaa markaa aayaddaas iyo axaadiida aynu tilmaannay haweeneda mu'minaddii jidhkeeda inay xijaabto oy qariso oo min alqarni ila alqadam geeska ilaa gomadda madax iyo mijaba ay waxa weeyaan qariso oo ay jilbaabka shuruuddiisa dhammaystirtay jidhkeeda ay ku dhammayso dee waa shay sharci oo ilaahay amray maaha caado carbeed maaha wax lagu canaanto lagu ceebeeyo waa waajib saaran siday salaadiyo soomku ay ugu waajibeena aayaad ugu soo degeen ayaa xijaabkana aayaad la akhriyaya ilaa qiyaami saaca iyo axaadiid nebi sala allahu calayhi wasalam ugu ansaxeen haweenka markaa mu'minaadka ah waajibka saarani waa inay xijaabkooda ilaashadaan oonay fudaydsan oy ku dadaalaan xubnahooda iyo jawaarixdooda iyo quruxda rabbi ku manaystay inaanay raggu arkin oo aanay bannaanka u soo bixin ayaa waajib ku ah si ay cadaab iyo cuquubo uga badbaadaan markii alla uu tilmaamay quruxdooda inaanay muujinin inay waajib ku tahay oo la yidhi iyoaanay muujinin ayaa waxaa laga soo reebay cidda quruxdooda arki karta oo waxaa la yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna raggii iyaga qabay mooyaane aabbayaashood iyo odayaashii sodoga u ahaa inamaday iyagu dhaleen inamadii raggoodu dumar kale ay u dhaleen walaaladoodii la dhashay inamadii idooyinka u ahaayeen kuway habaryaraha u ahaayeen haweenkii mu'minaadka ahaa midigtoodu waxay hantiday oo raggiiyo dumarkiiba addoommadii ragga ahaa iyo kuwii dumarka ahaaba oo culimmada qaar baa yidhi maya waa addoommada kuwoodii dumarka ahaa uun laakiin sida daahirka waa caam oo dee milkul yemiin baa la yidhi oo caam ah oo addoonkii addoontiiba ku rumoobaya waxaa kaloo la tilmaamay aw itaabiciina hayru ulilirbati min alrijaal waxa taabiciin loo yidhi waa iska daba socod oo raggu way ku xisaabsan yihiin laakiin rag dareen iyo shahwo leh ma aha oo waa sida qofkii ciniinka ahaa ee aanay shahwaba waxa weeyaan ku sugnayn amaba majnuunkaba ahaa ee aan sooba jeedinin caqli iyo dareen lahayn amaba dee qof gaboobay oo isagu aan awood iyo talax gabay oon awood hayn waxaa looga jeedaa uun kuwa ragna ku xisaabsan ee ku tirsan laakiin dumarka aan dan iyo muraad ka lahayn in looga baqayn aw itaabiciina hayri ulilirbati aw iطifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa ama caruurtii aan daalacan cawrada dumarka waa ilmihii yaraa ee aan waxba kala garanayn hadday qaawan tahay iyo hadday asturan tahay iyo hadday cawra yacnii ilmaha yar een weli kala garan cawrada haweenka laakiin mar hadduu mumayis noqdo wax kala sooco oo wax kala garanaayo dee ma bannaana inuu daalacdo waxaa kaloo culimmadu qeexeen sida jalaaludiin almaxalliba jalaaliinka uu ku tilmaamayo quruxdan la leeyahay walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna quruxdooda yay u muujin kuwa soo socda mooyaane iyada lafteedii baa qaybsan oo quruxda dhammayska tiran leh yacni waxa weeyaan kor iyo hoosba waxa wada daalacan karoon meelna aanay ka qarinayn waa raggooda qaba dee xalaasha u ah kuwaasi maca cawradoodii bay dee arkayaan laakiin kuwan ka soo hadhay dee cawradoodana ma arki karaan quruxda hoosena ma arki karaan yacni culimmada qaarkood waxay ku xadidaan maa bayna sura ila rukba yacni xundhurta ilaa jilbaha inta udhaxaysa uma muujin karaan marka khulaasadu waxa ay tahay ragga wixii ka soo hadhay raggooda qaba ee xalaasha u ah wixii ka soo hadhay maxaarimtoodiiba ha noqdaane waxay arki karaan waa ziinadan guud laakiin quruxda hoose ee cawrada iyo wixii ku dhow dee uma muujin karaan waayo iyaga laftooda dee fidno iyo dhibaata ay ka dhici kartaa marka maxaarimta laftooda yacni waa la xadiday intay arki karaan oo waa wixii ka soo hadhay cawrada iyo quruxdaa hoose wixii ka soo hadhay oo dee iyaga ka xijaaban mayso waxa weeyaan dee maradeedii caadiga ahayd iyo diraceedii iyo shalmadeediiyo dee intan hoose way iska xidhnaanaysa laakiin jilbaabkii weynaa iyo wixii dadka kale laysaga qarinayey dee ka qaadan mayso banaankaasay iska dhigasa marka calaa kullin waxaa loo jeedaa uun dee aswaajtu iyagu wax walba way daalacanayaan laakiin maxaarimtu waxay ka arkayaan waa wax xadidan ee meel walba ma aha ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay markaas inaanay walaa yadribna biarjulihina liyuclamu maa yukfiina min ziinatihin jaahiliyadii hore waxaa dhaqan u ahayd wax khalkhaal la yidhaahdo waxyaabaan la ysku qurxiye dee gacmaha la gashadoo kale lugahana ku xidhan jireen markaa ragga markay ag marayaan bay cidhibta dhulka ku dhufan jireen si ay u maqlaan raggu shanqadha quruxda ay hoosta lugaha ku xidhan yihiin dabeed ay usoo daymoodaan ay ugu soo jeedsadaan tii baa la yidhi walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukfiina min ziinatihin yay lugahooda dhulka ku dhufan si aan loo ogaan quruxday qarinayaan marka haddii la diiday shanqadha maqalkeedii haddii loo diiday dee hadday faydo maradiiba ka qaadana maxaad u malaynaysaa way kasii fidno badan tahay oo khatarteedu way kasii badantahy marka gabadhu inay ama quruxda iyo waxyaabahay xidhan tahay muujiso amaba shanqadheedii laga maqlo ama jidhkeeda halkay ugu qurxoon tahay is tidhaahda raggu ha arkaano marada ka fayd dee waa muxaram oo wax bannaan ma aha waxaa lagu gebagabeeyey watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu amray awliyaau lumuur dadka ubadka mas-uulka ka ah ama addoommada sayidkooga ah kuwaan guryaha lahayn in loo dhiso waayo guurka in la farabadiyaa waa maqsuud sharci oo laynagu dhiirigeliyey waana waxyaabaha ugu waaweyn ee xumaanta iyo xaaraanta lagu xakamayn karo markaa qofkii waalidee awoodi kara ilmihiisa inuu u guuriyo rag iyo dumarba waa arrin laynagu booriyey ajar iyo abaalna laga helaayo oo qofkii waxhaystaa inuu u guuriyo addoommada laftooda kuwooda wanaagsan ee waxa weeyaan aan dee looga baqanayn yacni xilkas darro ama yacni inaanay mas-uuliyadda qaadi karayn aan looga baqanayne xil qaadi kara iyagana in loo guuriyo waa arrin laysku booriyo wa ankixu layaama minkum waasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum waxaa ilaahay ku gebagabeeyey in yakunuu fuqaraaa yugnihum allahu min fadlih dadku dee waxay ka fakarayaan xoolo iyo maal iyo waxba ma haysto ilaahay waxau yihi kuwaasi hadday caydh yihiin oo fuqaro baahan ay yihiin ilaahay baa deeqdiisa iyo fadligiisa ka kaafinaya haddaba si aan loo moodin qofkii shilinba isagoon isku furanayn inuu dee wax iska guursan karo ayaa waxaa laga daba keenay walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih kuwa aan waxay ku guursadaan ay ku geed fadhiistaan haysani dee ha iska dhowrsoonaadaan oo ha sabraan inta ilaahay fadligiisa uu ka siinayo waxaa markaa halkaa laga qaadanaya laba dhinacba waa qalad wa khayru lumuuri awsaduha sida khayrka badanna waa dhexdhexaadka midi waa qaladoo adoon wax allo waxaad isku furata aan shilin gacan ku hayn oo waxaad ku mehersato iyo waxaad ku masruufta iyo waxaad ku marinto midna aan hayn dee inaad isa soo taagto ood reer u timaado waa qalad waayo dee mas-uul baa tae kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati sidoo kale inaad tidhaahdo maya eh intaasoo cimaaradood ilaa aan dhistoon intaasoo xoolo aan dhaqdo guursan maayana waa qalad saxduna waxay tahay wasadka iyo dhexdhexaadka oo waxa mas-uuliyadda ku saaran aad ku gudan karto markaad hesho ee marka lasoo koobo reerkaaga aad waxaad ku gurigeysata iyo waxaad ku masruuftaba marka aad heli karto dee inaad guursato weeyaan si aad xumaanta iyo xaaraanta uga badbaado oo daruuriyaadku waxa weeye dee inatii inaad meelna dhigan karto masruufina karto aradbeelkeedana aad ka adagta intaa haddaad awoodo dee xoolo kale ilaan urursado dhaqaaqi maayo ha odhane daruurigii waad haysaaye ku dhaqaaq weeye laakiin intaa haddaanad hayn dee waxa weeyaan inata maxaad ula tegi reerkase maxaad ula tegi marka waxaa loo baahan yahay dee wa khayru lumuuri awsatuha labada darafbana way jiraan dad iska dhaqaaqa oo aan dee xilkas ahayn oon mas-uuliyad ba aanay saarayn iyo dad odhanaya dee waxbaan ururinaya un la ilaa waxa weeyaan wakti dheer u dhaafo labaduba waa qalad wasadkaana saxa waxaa kaloo rabbi tilmaamay wladiina ybtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra kuwa addoommada ah ee doonaya inay xoolo bixiyaan ay ku xoroobaan heshiiskaa xornimada la gala oo mukaatabada waxaa la yidhaahdaa in addoonkii sayidkiisu ku yidhaahdo intaa haddaad bixiso xor baa tahay dee markaa wuu shaqo tegayaa xoolihii buu ururinaya maalintuu intaa dhammeeyana dee waa xoroobaya markaa kuwa doonaya inaad wax kala qorataan oo xoolo mucayana ay ku xoroobaan wax kala qorta oo heshiiskaa la gala oo hadiidina waayo shareicadu waxay dhiiri gelisay wax kastoo dee lagu xorayn karaa addoonka sidaa darteed baa kafaaraadka dihaarka iyo qatliga iyo dhaarta iyo kafaaraad fara badan waxyaabaha lagu kafaaro guto waxaa ugu horreeya cidqu raqaba qor in la xoreeyo marka culimadu waxay yidhahdaan addoonnimada dariiqa ay kusoo qofku addoonnimo uu kusoo galaana waa cidhiidhi dariiqyada uu ku xoroobayaana way fara badan yihiin oo intaasoo wado ayaa islaamku jideeyo lagu xoreeyo dariiqa addoonnimadu waa cidhiidhiyo waa hal dariiqo dee gaal iyo islaam markay fooda istaraan ee jihaad xaqa la ysugu yimaado qofkaa gaalka ee diinta af iyo adinba kula dagaalamayey dagaalkaa dee qofkaa lagu qabsado ayaa ay bannaan tahay dee in la addoonsado addoon ahaan loo soo qabsado marka waa dariiqadaa keliya dariiq kaloo addoonnimo qofkii lagu addoonsan karaa ma jiro laakiin dariiqaasi waxaa barbar socda intaasoo dariiq oo addoonkii addoonnimadii uu kaga bixi karayo oo kafaaraadkaa shareecadu ay ka mid tahay oo mukaatabadani ay ka mid tahay ilaahay waxau yihi markaa in calimtum fiihim khayra haddaad khayr ku ogaataan aysaru tafaasiirku hoosta wuxuu odhanayaa ay qudratan cala asadaadi walistiqlaali cankum hadday awoodi karayaan inay idinkana madax bannaanaadaan xoolaha lagu faral yeelana ay iska bixin karayaan waxaa kaloo lagu fasiray in calimtum fiihim khayran dee ammaano iyo run iyo toosnaan haddaa ka og tihiin oo haddaanu qof toosan ba ahayn oo markuu xoroobo xumaan iyo fasaad iyo foolxumo uu samaynayo addoonnimadaa u dhaanta dee in la xoreeyo haddiise khayr lagu og yahay oo uu diin ahaanna u toosan yahay taladiisana uu ku yacni toosi karo oo uu ismaamuli karo dee waxaa la yidhi waxa ay ku xoroobayaan heshiis kula galo ha u diidina wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum xoolaha ilaahay uu idin siiyena wax ka siiya lababa waa lagu fasiray oo xoolahaad ku faral yeesheen inaad wax ka daysaan oo haddii la yidhaahdo kun dirham bixi dee la yidhaahdo intaa waan kaa daayay intaasun keen xoolihii aad ku faral yeeshay inaad wax ka dayso iyo zakawaadkii inaad wax ka siisaan oo dee waxa weeyaan inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin masaariifta zakada lagu bixiyo waxaa ka mid ahaa wa fi riqaabi ay wa fii faki riqaab xoraynta qoorta in zakada lagu bixiyaa meelahay zakadu ku baxasa weeyi markaa xoolihiinii zakada wax ka siiya oo xoolaha ku faral yeesheen dee ka fudaydiya oo wax ka mida ka bixiya oo zaka ahaan uga siiya walaa tukrihuu fatayaatikum cala albigaayi in aradna taxasunan litabtaguu carada alxayaati addunya waman yukrihunna faina allaha min bacdi ikraahihina gafuuru raxiim jaahiliyadii waxaa dhaqan u ahayd ninku intaasoo addoommo intuu yeesho rag iyo dumarba ayaa gaar ahaan dumarka waxay ku khasbi jireen inay jidhkooda ka soo ganacsadaan oy soo zinaystaan xoolahay soo helaanna sayidkooga ay u keenaan tii baa la diido waxaa la yidhi addoommadiinaa zinaha ku khasbina in aradna taxasunan hadday dhowrsoonaan doonaan oo haddaanay doonin ma ku khasbaa may shardigan oo kale waxaa la yidhaahdaa kharaja makhraja alghaalib falaa mafhuuma lah yacni makhraj alghaalib unbuu soo baxayoo sida haalibka ah iyo xaqiiqada jirtuunbaa la sii caddeeyey wax mafhuumo oo laga fahmayo mafhuumu lmukhaalafo ma laha oo laga fahmi maayo haddaanay doonayn waad ku khasbi kartaan maaha sidaas haddii walba ma banaano zina in lagu khasbaa marka in aradna taxasunan waa kharaja makhraj alghaalib wax mafhuumana ma leh litabtaguu carad alxayaati dunya ujeeddaday ka leeyihiinna dee adduunyo ku helay islahaayeen ilaahay markuu axkaamtaa faraha badan le inoo soo tilmaamay ayaa waxa uu ku gebagabeeyey walaqad anzalnaa ilaykum aayaati mubayinaat wamahala min aladiina khalow min qablikum wamawcidata lilmuttaqiin waxaanu idiin soo dejinnay aayaad cadcad iyo tusaalooyin ka ahaaday kuwii hore markaa qisaskii ambiyadii iyo umamkii hore ayaa looga jeedaa wamathalan min aladiina khalow min qablikum ama waxaaba looga jeedaa wamathalan min aladiina khalow min qablikum qisatu nabiy llaahi yuusuf wa maryama binti cimraan qisadii nebi yuusuf iyo maryama oo waxa mathal iyo shabah ay ku leedahay ifkigan oo maryamana waa la tuhmay oo markii ilaahay ku arsaaqay ciisa bnu maryam biduuni abin iyagoon aabbo kulmin ruuxdiisa lagu afuufay ee ciisaha mucjisada ah dee ay dhashay iyagoon rag kulmin oo xalaal iyo xaaraan midna iyadoon rag ku arag ciise markii ay dhashay ayaa yahuud iyo dad badanoo dee kufaartii maxay ku tuumeen dee in waxa weeyaan ay zinaysatayba waxaasha waanay ka nasahanto waa ka hufan tahay zine iyo xumaanba waa ka dheer tahay oo ilaahay baa ka dhowray yuusufna dee imra'atulcasiis waa tii damacday ee isagana tidhi isagaa i damcay oo xumaan waxa weeyaan iga doonay labadoodaba iyagoo beri ah ayaa la tuhmay waxay shabah ku leedahay qisadan ifkiga ee caaisho oo caaishina iyadoo beri ah ayaa la tuhmay marka wa maalan min aladiina khalow min qablikum tusaalahan ifkiga ee ilaahay aayaadkan kaga warramay waxaa kaluu idinkaga warramay qur-aanka tusaalooyin kuwii hore ah oo shabaha oo u dhow ama la mida tan ama u dhow wa mawcidatan lilmuttaqiin iyo waano iyo wacdi dadka alla ka baqdaa ay kuwaan toobayaan waxna ay ku qaadanayaan allah waxaa uhi subxaanah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tatabicuu ha raacina khuuwaati shayaan shaydaanka raadadkiisa iyo wadooyinkiisa hadabagelina waman yatabic ruuxa raaca khuuwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ama wadooyinkiisa qofka raaca fa inahu shaydaanku yaamuru waxa uu amrayaa bilfaxshaa fool xumo ayuu amrayaa oo zinadii iyo liwaadkii iyo waxa la midka ah iyo walmunkari waxa la diiday ee shareecadu inkirto xumaan iyo xaaraan oo dhana walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiisu haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye calaykum korkiinna uu ku galladaystay iyo waraxmatuhu naxariistiisu haddii aanay jiri lahayn ma zakaa ma dahirmeen minkum xaaluu idinka idinka mid yahay min axadin qofna ma dahirmeen abadan weligii walaakina allaha ha yeeshee alleh yusakii isaga ayaa tahira man yashaau cidda uu doono wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan walaa ya'tali yaanay ka dhaaranin ululfadli halkaa ululfadli waxaa lagu fasiray ululfadli fiddiin ama ululfadli fidunya waa dheeraad horta fadli marka lababa way ku dhici kartaa oo kuwa dheeraadka diinta ku wata ee diinta hormoodka ku ah ilaa abubakar fadli iyo dheeraad buu diinta ku lahaa oo dadka uu kaga duwanaa o wa afdalu hadihi lummati bacda nabiyiha ama ululfadli xagga adduunyada oo kuwa dheeraadka xagga maalka iyo xoolaha ku leh labadaba waa lagu fasiray allah waxau ihi walaa yatali yaanay dhaarani ululfadli kuwa dheeraadka u saaxiibkaa minkum xaala idinka idinka midiin iyo wasacati waasacnimada iyo xoolaha iyo hodantinimada kuwa u saaxiibkii yaanay ka dhaaranin an yu'tuu min an yu'tuu inay siiyaan ulilqurbaa kuwa xigtada u saaxiibkaa inay wax siiyaan yaanay ka dhaaran iyo walmasaakiina masaakiinta iyo walmuhaajiriina kuwa usoo hijrooday fii sabiili illaah ilaahay dartii usoo hijrooday waxaa la yidhi mistax intaasoo tilmaamoodba wuu lahaa qariib buu ahaa oo habroodaag bay ahaayeen abubakar miskiin buu ahaa muhaajir buu ahaa bedri buu weliba ahaa beder xaadiray intaasoo sifaba waa lahaa alla waxau ihi walyacfuu ha cafiyaan oo walyasfaxuu ha isaga jeedsadaan alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfir allah ilaahay inuu idiin dembi dhaafo lakum idinka wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista ina aladiina kuwa yarmuuna ku ganaya zinada almuxsanaati haweenkii dhowrsoona alkhaafilaati ee mooganaa zinadaba maskaxdoodaba aanay ku soo dhicin almuminaati ee muuminaadka ahaa lucinuu waa la nacdalay kuwa ku ganaya muxsanaadka zinada kuwa gafkaa iyo qadafkaa samaynaya lucinuu waa la nacdalo naxariisa rabbi waa laga dheereeyey fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiraba walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn yowma maalin buu u sugnaaday oo yowmo waxaa nasbinaya istiqraarka uu ku tacalluqay lahum oo walahum ay wastaqara wahabata lahum kuwaa waxaa u sugnaaday cadaabun cadiim yowma maalin buu u sugnaaday istiqraarka lahum lahumtaasi istiqraarkay ku tacalluqdeen unbaa yowmkuna ku tacaluqaya darafku oo darafka iyo jaara majruurku istiqraar ku wada qabsanaya yowma maalin buu cadaabkaasi u sugnaaday maalinkaasoo tashadu ay ku markhaati kacsi calayhim iyaga alsinatum carabadooda iyo wa aydiihim gacmahoodu iyo waarjuluhum lugahooduba bimaakii ay ku markhaati kacayaan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya yowmaidin maalintaa xubnuhu ay ku markhaati kacayaan yuwafiihim allahu ilaahay wuxuu u oofinayaa oo u dhammaystiraya diinahum abaalkoodii alxaqa ee xaqa ahaa wayaclamuuna waxaanay garan doonaan maalinkaas ana allaha in alle huwa allah alxaqu xaq u yahay almubiinu ay ilbayin xaq xaqnimadiisu ay caddahay inuu yahay ama almubiinu ka mid caddaynaya oo wax kala caddaynaya inuu yahay ilaahay oo xaq ah alkhabiihaatu waxyaabihii xumaa dumarka iyo aqwaasha iyo acmaashuba lilkhabiiiina ragga xunxun bay u sugnaadeen waalkhabiisuuna raggii xunxumaana lilkhabiisaati waxyaabihii xunxumaa bay u sugnaadeen oo dumar iyo qowl iyo camalba wixii xunba iyagaa leh oo wixii xun wixii xun unbaa leh waayibaatu waxyaabihii wan wanaagsanaa dumarka iyo aqwaasha iyo acmaashaba liayibiina ragga wan wanaagsan bay u sugnaadeen waayibuuna ragga wan wanaagsanina liayibaati waxyaabaha wan wanaagsan bay u sugnaadeen ee dumarka iyo aqwaasha iyo acmaashaba ulaaika kuwaa lasoo sheegay ayibiinta iyo ayibaatku mubara'uuna kuwa laga beryeelay weeyi mima kii yaquuluuna ay leeyihiin afxumada iyo ifkiga iyo been abuuradkaay ku hadlayaan waa laga beryeelo caashaa ugu horaysa radia allahu canha iyo safwaan oo lagu tuhmay iyo waxa weeyaan ummahaatulmuuminiinkii oo dhan ilaahay waa ka beryeelay xumaan lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun arsaaqad ayaa ay leeyihiin arsaaqadaasoo kariimun wanaagsan oo jannadii ah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tadkhuluu hagelina buyuutan guryo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tastaanisuu ay xataa tastaadinuu ilaa aada fasax dalabtaan oo watusallimuu aada salaamtaan calaa ahliha ehelkeedana daalikum arrinkiina la soo sheegay oo inaa idan dalabtaan ehelkana salaamtaan ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka oo idan la-aan inaa iska gashaan sidaa horaa idinka khayr badan lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu si awaantowdaan oo wuxu qaadataan fain lam tajiduu haddaydaan ka helin fiiha guryaha dhexdooda axadan qofna haddaydaan ka helin falaa tadkhuluuha hagelina xataa yuudana ilaa laydin ogolaado lakum idinka wain qiila haddii laydinku idhaahdo lakum idinka irjicuu noqda farjicuu noqda huwa rujuuca oo inaad noqotaana askaa ayaa idin tahirnaan badan lakum idinka wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan caliimun kii u ogaal badan weeyi laysa maahanin calaykum korkiina junaaxun wax dembi idinkama saaraa an tadkhuluu fii an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo hayra maskuunatin aan la deganayn guryahaasoo fiihaa dhexdeedana uu idinku sugnaaday mataacun waxaa ku tamatucdaan oo ku raaxaysataan oo dee manfaco iyo dantiinnu ku jirto lakum oo idinka idin sugan oo baahidiinna iyo adeegiinna aad ka qaadanaysaan waa meelihii babliga ahaa ee tukaamadii iyo suuqyadii iyo meelihii laga adeeganayay caamka ahaa weeyi wallaahu allana yaclamu waa og yahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarsanaysaanba qul waxaad ku tidhaha nebi allow lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah waxaad ku tidhaahdaa yaquduu ay liyaquduu ha laabeen min absaarihim araggoodii wax ka mid a ha laabeen oo wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum xubnahooda tarankana daalika arrinkaasi oo inay indhaha laabaan xubnahoodana ilaashadaan ayaa askaa u tahirnaan badan lahum iyaga ina allaha alle khabiirun waa mid xoogaal u ah oo og bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan waqul waxaad ku tidhaha nebi allow lilmu'minaati haweenkii mu'minaadka ahaana yaqdudna liyaqdudna ha laabeen min absaarihinna aragyadoodii wax ka mid a ha laabeen oo wayaxfadna ha ilaashadeen furuujahunna xubnahooda tarankana oo walaa yubdiina yaanay u muujinin ziinatahunna quruxdooda yaanay muujinin ilaa maa kii mooyaane dahara muuqda huwa maagu oo minhaa ziinada ka mid a ka daahiri thiyaabi waridaa sida ibnu mascuud uu tilmaamay sida jilbaabka iyo maryaha korka ka muuqda mooye wax kale ayay bannaanka usoo bixinin walyadribna ha yeelaan bikhumurihinna hagoogyadooda yacnii hagoogahooda ay hagoogan yihiin waa waxay madaxa ku qarinayaane hagoogahoodaa sarena ha yeelaan calaa juyuubihinna maradu xaggaa saray ka furan tahay iyo dhinacyada waa dhuuntii iyo qoortii iyo waxa weeyaan laabtii iyo waxa weeyaan maradu meelaha ay ka furan tahayna iyo dhinacyadana ha yeelaan oo ha ku qariyaan oo ha ku asturaan oo walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdooda yaanay u muujinin ilaa libucuulatihinna raggoodii qabay mooyaane aw aabaa'ihinna iyo aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna ama raggooda aabbayaashood mooyaane aw abnaa'ihinna ama inamadoodii mooyaane aw abnaa'i bucuulatihinna ama raggoodu inamaday cid kale u dhaleen mooyaane aw ikhwaanihinna ama walaaladood mooyaane aw banii ikhwaanihinna ama walaaladood inamaday dhaleen mooyaane aw banii akhawaatihinna ama hablahay walaalaha ahaayeen inamaday dhaleen mooyaane aw nisaa'ihinna ama haweenkoodii mooyaane halkaas sidaynu tilmaanay raajixa ah damiirku wuxuu noqonayaa mu'minaadkii oo waa haweenka mu'minaadka ah uunbaa ziinadooda arki kara laakiin kuwii gaalada ahaa ziinadooda u muujin maayaan si aanay ragga kale dee ugu sifayn ile ammaano ma lehe culimmada qaarna waxay dhan waa caam oo aw nisaa'ihinna gaal iyo muslimadba way soo gelayaan laakiin sida raajixa ah waa in damiirka mu'minaadka loo celiyo aw nisaa'ihinna waa haweenka mu'minaadka ah kuwa gaalada u ogolaan maayaan quruxdooda inay arkaan aw maa ama kay mooyaane malakaday hantiday aymaanuhunna midigyadoodu addoommadoodiia aw itaabiciina ama kuwii ragga raacsanaayay iska daba socday laakiin aan dareenka lahayn mooyaane kuwaasoo hayri ulil irbati xaajo kuwo u saaxiiba aan ahayn oo min arijaali raggii ka mid ah kuwa ragga ah laakiinse dumar aan danka lahayn oo shahwe iyo dareen aan lahayn kuwaa mooyaane aw itifli ama caruurtii mooyaane aladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan taalacanin calaa cawraati nnisaai haweenka cawradooda oon weli kala garanba cawro iyo cawro la-aantoona walaa yadribna yaanay ku dhufanin haweenkii biarjulihinna lugahoodii dhulka yaanay ku dhufanin liyuclamo si loo ogaado maa yukfina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda wa tuubuu u noqda ila allahi ilaahay xaggiisa u noqda jamiican xaalatiin dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiyey lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si a u liibaantaan wa ankixuu u guuriya al ayaamaa kuwii aan guryaha lahayn rag iyo dumarba waa soo gelayaan oo minkum idinka idinka mida waa kuwii xorta ahaa iyo waasaalixiina kuwii wanaagsanaa oo min cibaadikum addoommadiinnii ragga ahaaya iyo wa imaa'ikum addoommadiinnii dumarka ahaa yacni u guuriya kuwii aan guryaha lahayn addoommadii iyo xortii raggii iyo dumarkii labada noocba wixii aan guryo lahayn u guuriya in yakuunuu hadday ahaadeen fuqaraa'a kuwa caydhoon waxba haysan yuqnihim allaahu ilaahay baa ka kaafinaya min fadlihi dheeraadkiisa iyo fadligiisa wallaahu allana waa sucunkii ballaadhan weeye deeqdiisu ay ballaadhan tahay caliimunaa cilmi badan walyastacfif ha dhowrsoonaadaan aladiina kuwa laa yajiduuna aan helayn nikaaxan waxay ku guursadaan xataa yuqniyahum allah ilaa ilaahay uu ka kaafinayo min fadlihi deeqdiisa waaladiina kuwa yabtaquuna doonaya alkitaaba qoraalka inay sayidkoodii wax kala qortaan ay xoolo bixiyaan ay ku xoroobaan kuwaasi oo mimaa kuwii ka mid a malakaday hantiday aymaanukum midigyadiinnu fakaatibuuhum wax kala qorta oo heshiiskaa la galow ha u diidina inay xoroobaan ay xoolo bixiyaan waase goorma in calimtum haddaad ku ogaataan fiihim dhexdooda khayraa khayr wa aatuuhum siiya min maali illaah ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalkaasoo aataakum allow idin siiyey walaa tukrihuu hana ku khasbina fatayaatikum waxa weeyaan dumarkiinnii ama hablihiinnii addoommada ah ha ku khasbina cala albikaa'i zina ha ku khasbina in aradna haddii ay doonaan taxasunan dhowrsoonaan mafhuumo lehe waxa weeyaan haddii walba mar walba waxa weeyaan ha ku khasbina marnaba ma bannaana maxayna ha ugu khasbina litabtaquu si aad u doontaan carada alxayaati adunyaa nolosha tan adduunyada dheefteeda doonis aad doonasaan darteed ha ugu khasbina zino si aad xoolo ugu heshaan waman yukrihhunna axadka ku khasba addoommada zinada fa ina allaha alleh min bacdi ikraahihinna khasbidooda alla khasbay dabadeed hafuurun ilaahay waa mid dambi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariis badan wallaahi laqad anzalnaa waanu soo dejinnay ilaykum idinka waxaanu idiin soo dejinnay aayaatin aayaad aayaadkaasoo mubayinaatin wax caddaynaya iyaguna cadcad wamathalan iyo tusaale ayaanu idiin soo dejinnay tusaalahaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday khalow tagay min qablikum idinka hortiin wamawcidatan iyo waane ayaanu idiin soo dejinnay waanadaasoo lilmuttaqiina kuwa alla ka baqda u sugnaaday wallaahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين